kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaado mar kale kulan wacan waa maalinimo arbaca taariikhday ku astutan tahay toban iyo sideedda bisha sagaalaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doono dhegaystayaal idinkan aad ku dhegaysan doontiin waxaa ka mid a dowladda federaalka soomaaliya war cusub ka soo saarta howlgalle ka dhaca gobolka hiiraan iyo jubbada hoose barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin waxaa kaloo maqli doonta maraykanka oo faahfaahimo ka bixiya duqaymo ka dhaca gobolka jubbada hoose khasaare intee leeg ayaa ka dhashay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontiin madaxtooyada soomaaliya war ka soo saartay kulankii madaxweyne farmaajo la yeeshay hogaanka al sunna maxuu salka ku hayaa barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa dhegaystayaal qodobada kale aad maqli doontiin waxaa ka mid ah shiinaha iyo soomaaliya oo ka wada hadlay iskaashiga labada dal muxuu salka ku hayaa barnaamijka ayaad ku maqli doontiin qodobada kale aad dhegaysan doontiin waxaa qaybka dhegaystayaal madaxweynaha maraykanka oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee soomaaliya u fadhi doona dalkaasi sidoo kale waxaad maqli doontiin midooda afrika oo baaq u diray beesha caalamkii in laga gacansiiyo dagaalka ay kula jiraan al-shabaab qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doont iyo xubintii kalabaan gabagabada barnaamijkan haystan ayaad maqli doontiin u diyaar garooba dhegaystayaal goorro barnaamijka oo fidsan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontiin mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii oo fidsan haddii aanu ku bilowno dowladda federaalk soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay howlgalle ay ka fulisay gobolka hiiraan iyo sidoo kale jubbada hoose dagaal ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta jubbaland oo isgarabsanaya ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raaga ayaa sheegay in howlgalkaasi uu ka dhacay deegaanka bandarjadiid oo ku dhow boondada araare ee gobolka jubbada hoose oo ay ku dileen ilaa iyo shan iyo toban ruux oo ka tirsan al-shabaab islamarkaana mid ka mida ay nolosha ku qabteen waa siduu hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay howlgalla ay ciidamada dowladda ka fuliyeen jalalaqsi iyo buulabardi dhexdeeda ay ku qabteen xubin ka tirsan al-shabaab si kastaba warkan ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku aadan in howlgalle lagu dilay saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab weli dhankooda kama hadlin al-shabaab mana jiraan warar madax bannaan oo xaqiiji kara markaana haddii aanu muqdisho aadna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho ka daafurta barnaamij siyaasadda lagu magacdaray barnaamijkaas ayaa waxaa kasoo qayb galeen dhammaan wasiirada wasaaradaha dowlad goboleedyada arrimaha bulshada ku shaqada leh wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalk soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiya waxa ay ku qotoba barnaamijkan ay ka daafureen muqdisho
barnaamijka aan daafurayna barnaamij la yidhaahdo siyaasadda daryeelka bulshada oo barnaamij ay bil ka hor ee golaha wasiiradu ansixiyeen marka runtii waxay noo ahayd fursad qaaliya anoo ku soo bandhignay maanta waxaa yimid dhammaan dowladaha xubnaha kaadul federaalka wasiiradooda shaqada nala shaqeeya waxaa yimid ambaashatooro waxaa yimid bangiga adduunka waxaa yimid european unionka waxaa yimid u n-ka dhammaan macnaha hay-adaha qosoy dhan waa imaadeen annagoo ku soo bandhigaynay siyaasadda daryeelka bulshada in dowladdu ay daadihiso oo adeega bulshada shacabku gaaro ayuu uljeeddadu ahayd haddana waddanka dhammaan ayaan ka hirgelinaynaa oo weliba meelaha abaaruhu ka dhacaan uljeeddaduna waxay tahay in faqriga lala dagaalamo dadkuna deegaanadu intay soo qixlaayeen fursad loogu abuuro marka siyaasadda daryeelka bulshada waa siyaasad ballaaran marka runtii maanta guul weyn ay noo tahay dowlad federaalka soomaaliyeed wallaahi mudday qaadatay cabaara laga soo shaqaynayey wadatashi dheeraa la geliyey dalkoodhnaa la tegey alxamdulilah kaabinetkii golaha wasiirada waa ansixiyeen hadda maanta daafurkii weeye haddana waxaan hirgelinteena gelaynaa dalka inaan gaarno adeegana in la gaarsiiyo shacabka oo taasaa muhiima adeega la gaaro oo weliba dadkeenna masaakiinta ama dadka vulnerableka ama dhibka qaba in fursado loo abuuro oo intay soo qaxi lahayn deegaanadooda fursad loogu abuuro ayaa muhiim noo ah waan ka fikir duwanahay fiiri dalka intii xukuumadda nabadii nolol joogtay waxyaabo badan ayaa fiiri hadda siyaasaddii bolosigii baa laga shaqaynayaa barnaamijkan hadda aan ka hadlayna maanta reelka bulshada waddanka lacagta waxay soo maraysaa bangigeena dhexe waxaana barnaamij la hirgelinaya waaye oo mataqaanaa shacabkii aan u tegeyno oo dowladdu shacabkeeda ay gaarayso marka runtii waad arki doontaan maanta daafurku ahaa markaan gobollada tagno oo dadka aan deegaanadooda si cadaalada equity dhammaan loogu wada qaybiyo insha allahu tacala marka waxaa weeye waa siyaasad dadkeenna dadkeena dhibaataysan lagu siin lahaa safetynet wax la yidhaahdo looga warqabo dowladdan inay dadkeeda liita ay ka warqabto waa wax aad aad u fiican weeye waxaan rajaynaynaa runtii waa guul weyn oo maanta dowladda soo soo haysa
waxaa lagu hamiyeyaa kala habi
weli waxaad la socotiin falaqaynta wararka raadiyo cadaada markaana ah maraykanka ayaa faahfaahino ka bixiya duqeymo uu ka fuliya gobolka jubbada hoose war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo loo yaqaana africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeymo dhinaca cirka oo maraykanka ka fuliya deegaana duleedka ka ah magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose waraalka africom ayaa lagu sheegay inay ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay toban iyo toddobadii bishan ay shalay ahayd ku beegneed ay duqeymo dhinac cirka ay ka fuliyeen deegaana waqooyi galbeed ka xiga magaalada kismaayo halkaas ay ku sugnaayen xubno ka tirsan al-shabaab weerarkaas ayuu maraykanku sheegay inuu ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana weerarkaasi ay ku taageerayeen ciidamada dowladda soomaaliya hase yeeshee aysan wax ku noqon dad rayida ugu dambeyntii warka africom ayaa lagu gabagabeeyey in maraykanku uu sii wadi doono duqeymaha lala beegsanayo saldhigyada al-shabaab ilaa inta mas-uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejinayaan ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedyada dalka weli waxaad la socotay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaada dhegaystayaal dowladda shiinaha iyo soomaaliya ayaa ka wada hadlay iskaashiga labada dal u dhexeeyo iyo sida ay uga faa'idaysan lahayn fursadaha horyaallo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudan ee axmed ciise cawid ayaa shalay oo talaada aheyd ku qaabilay muqdisho safiirka shiinaha u fadhiya soomaaliya waxa uu kala hadlay xoojinta xiriirka labada geesood iyo iskaashiga labada dal labada shacab iyo saaxiibtinimada u dhexaysa isagoo tilmaamay qodobo dheeraad ah xiriirka soomaaliya iyo shiinaha waxa uu wasiirku bogaadiyey deeqaha waxbarasho ee shiinuhu uu siiyo ardayda soomaaliyeed barnaamijyada tababarka ee diblomaasiyadda iyo shaqaalaha rayidka ee xukuumadda federaalk soomaaliya si loo kobciyo xirfadaha howlgudashadooda iyo adeegyada shacabka isagoona ku baaqay in iskaashigaasi ballaaran iyo maalgashi laga sameeyo dhinacyada ee horumarinta ah si dalka dibidhis lagu sameeyo weli barnaamijka falaqaynta ayaad la socotiin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyay dhismaha maamulka galmudug iyo habka loo marayo xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira soomaaliya ayaa si weyn walaac uga muujiyo qodobo laga soo saaray shirkii dib u heshiisiinta galmudug ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb xisbiyada dalka ayaa sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay ugu baaqayaan inay afduubka laga joojiyo maamulka galmudug waxayna sheegeen dowladda dhexe ee soomaaliya ay baalmartay hanaanka siyaasadeed iyo dastuurka islamarkaana ay si buuxda ula wareegtay howlaha galmudug warmurtiyeed xisbiyada qaran u b d wadajir ilays horumar socod qaran nabadda waxay walaac ka xoog leh ka muujinayaan warmurtiyeed ka soo baxay shirka dib u heshiisiinta galmudug oo lagu soo gebagabeeyay dhuusamareeb warmurtiyeedka oo lagu sheegay in dowladda federaalka ay soo dhisayso guddiga farsamada maamulka dhisidda dowlad goboleedka galmudug islamarkaana ay dowladda federaalk soomaaliya ay sameynayso habraacyo iyo shuruudo adag oo loo soo maro xulusta xildhibaanada golaha wakiilada galmudug iyo doorashooyinka guddoonka golaha wakiilada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa qodobada iyo kuwo kale oo warmurtiyeed ku jira ayaa si cad u khilaafsan hanaanka federaalnimo ee dalka dastuurka qaranka iyo dastuurka galmudug oo labadaba qeexaya in doorashooyinka galmudug ay u madax bannaan yihiin galmudug oo ah dowlad goboleed haatan lasoo dhisayo waa dowlad goboleed dastuur iyo haykal dowladnimo u leh laakiin muddo xileedkiisa dastuuri ahaa oo u dhammaaday lanana doonayo in lasoo xulo xildhibaano baarlamaan lana doorto guddoon golo iyo madaxweyne iyo ku-xigeenkiisa warmurtiyeedku waxa uu inkirayaa jiritaanka galmudug waxa uuna gebi ahaanba meesha ka saarayaa saamileyda siyaasadeed ee galmudug sida dowlad goboleedka galmudug waxgaradka galmudug guddoonka shirka hobyo musharaxiinta xilka madaxweyne iyo xisbiyada diiwaan gashan ee dalka lagama aqbalayo dowladda federaalka oo la og yahay inay musharax u wadato xilka madaxtinimo ee galmudug inay isku keli yeesho geedi socodka doorashooyinka galmudug tillaabadaasna waxa ay dilaysaa rajadii laga qabay galmudug loo dhan yahay oo si daafuran xor iyo xalaal ah dadka reer galmudugna ay ka dhaxlaan madax rabitaankooda ku shaqaysa waxaan dowladda federaalka ugu baaqaynaa inay ka waantowda tallaabooyinka guracan ay ku doonayso in ay afduubato doorashada galmudug in maamul goboleedka galmudug loo daayo xulista guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha galmudug in guddigaasi loo soo xulo karti in guddigaasi lagu soo xulo karti hufnaan dhexdhexaadnimo iyo habraaca iyo shuruudaha soo xulista xildhibaanada guddiga loo madax banneeyo ayna noqdaan kuwo aan ka hor imaanin dastuurka dowlad goboleedka galmudug in talada iyo go-aamka wax laga siiyo saamileyda siyaasadeed ee galmudug in la xaliyo tabashooyinka ay qabaan beelaha beelaha deegaanada galmudug si loo dhiso galmudug loo dhan yahay haddaba waxaan ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedka galmudug bulshada iyo waxgaradka galmudug saamileyda siyaasadeed iyo beesha caalamka inay meel uga soo wada jeestaan mare habaabinta masiirka galmudug iyo qorshayaasha guracan ee horseedi karaa colaad iyo khilaaf hor leh oo ka cusboonaada galmudug ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka dhegaystayaal gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaara markaana kusoo dhowaada xubinta kalabaan
how maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino reer kalamaanow geedkaanuun bul lagu dubayn oo lagu foolbaxsaynaanba nacee horta anaan biriga war idiin haay saddex walxaatoo xaa ku taal xamar in laga xaal marshow rabaa xaqaa ha sheegan xamarow in laga xaal marshow rabyaa jidadka xidhanoo xabsiga in laga xaal marshow rabyaa ninkaanii xusinna waa xidha in laga xaal marshow rabyaa war intaasoo dhan yaa ku xumeeyey ha laga xaal marya ma xume war xamar gabar xaafad joogto wiilcaayey maahane nidaam dawliya oo la wada ilaashadu u baahan yahay war waxaa la yidhi xamar ooyintiisi iyo rajadii nugu abuurmaysay iskuma eka laakiinse waa amar ilaaheeye amni iyo dhaqaaliya halkaan agab ka dhowraynay arrad iyo waxaa nooga yimid tuug abaabulane arrin laga xumaadaan arkaa goor iyo ayaane waxna kama awoodo dulmiga ma ogolaadeene inta maanku iga ooman yahay maahi anigiiye warkiinnale ka iibshiya markaan hadalladii eego wuxun baan iskala aamusaa samir iyo iimaane allow sahal amuuraha adaa shay walba ogsoone eebbaa agoo saad u sheegta waaye ee arrintan hee waxa laga qabta warlanku heesaba ma erey xamar adday heebteedaan xasuustay xamar addey haruunteed xasuustay ha sidaa ku buuxe xamar adde
arroymuggii hore xaa kaa wada haddaad xeebta xamarsaan ugu calaacale warnimayo horta nasab guna haddaad maqashiin waa xamar waa caasimaddii dalka dhan sidaana bayna wax ka yihiin laankii hamar gumeeye hooyo ingefi horta sababta oo hooyo soomaaliyeed hamar waay war xamar oo dhan waa afar afar sana afartan sana nabadii noolay u xidhan tahay ee meel fadhiisto war gudhuuyey maanta calacalkiinaa baxaye maalin dhoweyd guddoomiye faysal calwaraabe waxa uu yidhi waannu gurmanaynaa xamar ma ega kana dhibka ku dhacaye marka waa inay horta hargaysa idiin soo gurmataa dhibta laidinkuma eegi karee war xamaru ku riyooday hala xidho ma iska daydeen horta intaadan ogrumadin warkaas waa muuse biixi faysalaa lagu yidhi warnimiyo marba liyaab leh hamara hargaysahan gurmidaas waana ri'o halnuugdi utaas naw war afka walweynta garamayna horta maxaad naga sheegteen waraashilaaba waxaan u maleeyey qowdhankii rasmiga ah maahana waa mid shushuba warnimayoanu xalo waxaan ku riyooday shirar gaargaar ahoo madaxtooyada ka socda maxay yihiin markaan idhina waxaa la yidhi madaxweynaha wuxuu aamini waaye afartii sanoo lagu doortay shan iyo toban bilood baa ka hartay maxaa ka soo baxay baan idhi waxaa la yidhi muddo kororsi aan madaxdii asaga ka horraysa midna raja ka gelin ayuu madaxweynuhu isku qanciyey warniyow liiska qaradumiska facebook in lagugu daro makabaqaysid miya war madawiinaagada sheegase bilo hatah dareerano haniifoon leh inoo golo isbeddeldoon baannu nahay isbeddeldoon baannu nahay eraasa huteele ka shiri doonto moogya war waxay dadku leeyihiin madaxweynaha afarta sana waa ku yaraatay annagana waa nugu dheeraatay war horta qoladiinnan ma ogtiihiin xeerka ciqaabta soomaaliyeed qodobka xanta madaxda mase xorriyadda adinku badatay baandhow qodobada aad sheegayso kuwii ca iyo u iyo ba iyo ta aa lagu xukumo la dhahaya ma aano naw war kuwa dadkayagii baa lagu xasuuqay war soomaalida may baaraase lambaahan hanta malka garsadaw dadka hantan binaanta laakiin ino korangaranga walaka jara'da warnimayow xantaasaan ku soo xasuustaye saaka waxaan soo maray laba ninoo sheekaysanaya mid baa wuxuu yidhi maamul xumadaan lama daawo karee shirkad isaga wareejiya haddaan dhihi lahayna waxaan ka baqayaa mid ajnebiyina inay ku wareejiyaan haddii kalena sidaan looma dulqaadan karo warkaasi mucaarad xunoo nacasoo doqonuu ahaa adiguna maxaafad jeeb ku jira oo liita baa tahay war cali jeeb ku jir mead sheegaysaa warwar ma haysiine madaxweynuhu xaala wuxuu soo xihay shirkii dib-u-heshiisiinta galmudug maantana odayaashii helsunuu la kulmay madaxweyne xaaf iyo ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakir laba shahaadoodu oo shaasharifu guddoonsiiyey anigu markaan arkay madaxweyne farmaajo xaaf iyo sheekh shaakir midba gacan ku haysta waxaan idhi madaxweynuhu ballanqaadyadiisa qodobkii ahay waxaan noqonayaa nabadoon waa fuliyey laakiin dad baa igu diidey war xaaf iyo sheekh shaakir labadii ninoo isku khilaaftay ahaayeen galmudug oo madaxda ahayde madaxweynuhu ma khilaafku shahaadooyin ku baxshaa war shahaadi sharaftaas may haytay lisiinka korgaaday lamadiin baraan lahaada war maxal maxamuud shahaado ku qanci maayee maxaa lagu qanciyey soddon xildhibaanaa lagu qanciyey war waa iska murmaysaane wadaad xag jira ninkii qanciya jaamacadaha adduunkaa wax ka baranaya warnimayo waxaa la yidhi abeeso dhul ekaan bay kugu dishaa wadaadna culmo ekaan buu kugu dilaa war sheekh xasan daahir aweesma erey ilma adeeryaal wadaadada mahay ahayd bahaladan mahay ahayd magaceeda wadaadad insaan loo gala ma aha war xildhibaan fiqi wuxuu yidhi war mutiyaedkii ka soo baxay shirkii madaxweynaha dhuusamareeb ku soo xidhay intaan la akhrin ka hor madaxtooyada soomaaliya lagu soo duubay war waxaan maqli jiray faan noole fari kama qodna marka haddii xildhibaan fiqi saas taagan yahay weli fari kama qodna warnimayo cabdiraxmaan shukuur wuxuu yidhi barnaamijka galmudug dowladda waxay ka tahay musharax asaga maamulaya doorashada lankoota ka hor ma erileelay anaa gadhay anaana gadhisdhay anaana gamta ugu jaray wax saarnaay markaree dawladda saasa warnimayo horta musharaxiinta galmudug loo sido iyo kuwa u socdaah ilaa hadda labiyo labay kala marayaan marka kuwee mudan in shacabku taageero war xildhibaan dalaxa wuxuu yidhi reer galmudug wasiirka beeraha iska diyaariyaan maadaama shabeellada hoose ay ku milmeen war madaxweynaha galmudug waxaa isu soo sharraxay war ma haysiine nin reer xamar weynaa oo la yidhaahdo dictor cali cumar abati wadiaahooy waxaa liidii gelaydii afgooy ka baxdo gaalkacya hala geeyo dhagaxaantana mee ha laga soo dado xamar hala keenno madkunuka gelaydeedan iska raacaynaa mee inaan xildhibaan ku naqano aan madaxweyne ku naqano yaa noo diidi karo war abati wuxuu isu sharraxay waa xildhibaan madaxweyne maahane dadka beenta ka daaye war aniga reer galmudug waxaan ka codsanayaa abati haddaysan sii karin xilkuu rabo inay waxay ku daraan xildhibaanada kaydka warnimada weriye xuseen cabdulaahi wuxuu waay mid ka mid a musharaxiinta galmudug wuxuu weydiiyey wuxuu weydiiyey ka waran mudan haddii aad ku soo baxdid doorashada galmudug dekedda hobyo maxaad ka yeelaysaa wuxuu ku jawaabay dekedda hobyo ah maxaa ka macna caawan kala tuurayaa beri shan saac soo waxyadoo diyaara bismillah war haddeer codka halla siyaa soo kaleba lama arag war may baa dheegi jiray axmed waranlo olle war hana qamaajin habadno tari mahayaane hana qamaajin geegina may sheenay ha loo siiyo ha loo dhiibo ha loo dhiibo iska meelaha kajedana war waxaa la yidhi boqortooyadii yurub baan ka bixi shalay ku baaqaysay baarlamaankiibaa waashay oo mooshinkii badaye allah yuu baraasalis iyo maxaa booriska la haysta war mooshinkaadi sheegaas mar hore ilakataladii barnaamij oo waran i gaashaan leleelika darbiisidii war annagu ingiriiska soddon sannaanu ictiraafka ka sugaynay dee iminka isagaas ku dhex waashayoo annagu wax dana kama lihin anagu waa wiilugub dawladdii jubbaland qaska aad ku waddaan ma ka dhex daysaan ma waxaad tiri waxay ka walaacsan tahay in badda soomaaliya loo xukumo war calimasaarka madaxweyne axmed dhuxul dowladda somalilan way ka qayb gelaysaa war lamba makiindiidi kor ha kagaab gool korto reer awleenga islaatiina war xaggeed maraysaan hawadii dhulku baa laska xihay war xiddig wuxuu yidhi madaxweynaha bari iyo madaxweynaha galbeed ee kismaayo isku hal maalin baa la wada caleema saaraya madaxweyne madaxweyne kursiga ku haysta aqoonsan weligay ma maqal mana arag war axmed madoobe wuxuu yidhi aniga hawada igama xirno wakhti kasta ayaan bixi karaa ee waxa laga xayiri waa shicibka muqdishaha soo mar hadduu rag yahay cabdirashiid jannu shahi lacabi doonaa awowgii lagub ilaahay baa wax kaa odhantaa defka sayidkana waa eedi arwar ma haysiina madaxweyne waare wuxuu yidhi shabaabkii shabeellada hoose joogay shabeellada dhexo u soo guuray dawladduna ciidankii waa naga wadata jidkiina hee waa la mari waayo waa u jeedii yaaya ee arrinkan waxaa laga qabtaa arrooy minow saas yidhine waa soo baxyey muxuu u soo bixi waaye doqon maahan meesha cidlaamuu joogaya war puntland waaye meesha wariyaha lagu xiray idaacadii daljir boowe been la aruushir baa sheegaysii puntlandna garan maysaa nin war deni muuse biix muu iska baraajaynaa maxarig muu keenin deni markii u dambaysa wuxuu yidhi nabad iyo nolol iyo aniga isukaana ogaada nabad iyo nolol waxba kama qaadi karo dee qofna maxaa looga qaadi
alxishooda amniga ilaabsa ilaahay haydan barakeeyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyiin kalamaan dhegaystayaal intaas ayaana kusoo gabagabanaynaa barnaamijka falaqaynta wararka waxaan kaga tegaynaa heystaa in ballanqaadnay bilowgii barnaamijka tan iyo intaan barnaamijkan mid kaxay ku kulmi doono nabadgelyo mandama cuso marin